halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciya ah oo isagu ah kitaab ay waxiyo fara badan oo masiixa quseeye ku qoran yihiin markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayaddii koowaad ee cutubka kow iyo soddonaad waxaanan weli ku jirnaa kitaabkii ishaaciyah waxaanan aragnay hooggii shanaad oo ku sii jeeda mid waliba oo caawimaad ka doonta reer masar waxaa kaloo ay u dhacaysaa ama noqon kartaa in la leeyahay waxaa hoog leh kuwa ilaah ka jeesta oo caawimaad ka raadiya dadka haddaan haddaba idiin sii wadno meeriska cutubka kow iyo soddonaad aayadda shanaad ayaa waxaa qoran sida tan sida shimbiro duulaya ayaa rabbiga ciidamadu yeruusaalem u daafici doonaa wuu daafici oo wuu samata bixin doonaa wuuna u turi doonaa uu badbaadin doonaa sayidka wuxuu daafici doonaa oo uu badbaadin doonaa yeruusaalem maalmaha xisqiyaah sidaannu arki doonno ilaah wuxuu iyaga u xaqiijinayaa inay hubaal tahay in reer aashuur aanay magaalada yeruusaalem qaadanaynin haddaan iminka cutubka gaaban ee weliba aynu soo koobayno haatan soo gunaanadno ayaannu eegaynaa baalka sagaal boqol shan iyo toban ee axdigii hore aayadda siddeedaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo markaas kan reer aashuur wuxuu ku le'en doonaa seef aan bini'aadmi ka imaan oo seefta aan xagga dadka ka imaan ayaa dili doonta oo seeftuu ka carari doonaa oo barbaaradiisuna addoommo bay noqon doonaan ilaah wuxuu leeyahay seef aan xagga dadka ka imaan ayaa dili doonta waxaa loo sheegayaa inayan xoog kaga saari doonin reer ashuur magaalada yeruusaalem marka kalsoonnida yeruusaalem waxay ku jiri doontaa rabbiga kanina waa cutub weyn oo ay tahay inay akhristaan mu'miniinta isku halleeya xoogga rabbiga haddaan intaasi ku soo koobno cutubkii gaabnaa ee kow iyo soddonaad ayaannu eegaynaa cutubka laba iyo soddonaad ee kitaabkii nebi ishaaciyaah mawduuca cutubkan laba iyo soddonaad wuxuu ka hadlayaa imaanshaha boqorka iyo jarribaadda dhibka weyn iyo weliba marka ruuxa rabbiga laysku soo shubi doono cutubkan waxaa ku qoran qoraal ifaya oo la soo dhexgelinayo inta u dhexaysa hoogga shanaad iyo kan lixaad waana ilays u baxaya dadka ilaah oo dhex jooga wakhtiyada xaaladuhu ayaan wanaagsanayn haddaba wakhti baa laga joogaa markii shakhsiyadda masiixa layna hor keenay hase yeeshee mar kale ayaannu haatan arkaynaa iyadoo layna hor keenayo waayo haddii kale la arki maayo zaman wanaagsan iyo barako masiixa la'aantiis waxaanan ugu hormarinaynaa maaddada ku saabsan boqorka xukuumadda qabsanaya haddaan markaasi arrinkaasi ka eegno kitaabka ishaaciyah cutubka laba iyo soddonaad baalka sagaal boqol lix iyo toban ee axdigii hore waxaa qoran sida tan bal eeg boqor baa xaqnimo ku talin doona oo amiirrana caddaalad bay wax ku xukumi doonaan oo nimbo wuxuu noqon doonaa meel dabeesha lagaga dhuunto iyo gabbaad duufaanka laga dugsado iyo sida webiyo biyo ah oo meel engegan ku yaal iyo sida hoos dhagax weyn oo dal oomana ah ku yaal aayaddan waxay diiradda saaraysaa wakhtiga boqortooyada zamanka ay dunida imaanayso boqorkuna mid kale ma ahan ee waa sayid ciise masiix dabeecadda ama hannaanka xukunkiisana waxaa sal u ah xaqnimo duniduna ma helin boqortooyo ceenkan oo kale ah weligeed haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa baalka sagaal boqol lix iyo toban ee axdigii hore cutubka laba iyo soddonaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan oo nimbo wuxuu noqon doonaa meel dabeesha lagaga dhuunto iyo gabbaad duufaanta laga dugsado iyo sida webiyo biyo ah oo meel engegan ku yaal iyo sida hoos dhagax weyn oo dal oomana ah ku yaal haddaba sayidka ma ahan oo keliya boqor hase yeeshee waa boqorka badbaadiyaha ah wuxuu isagu qaaday duufaannadii iyo mawjadihii xukunka dembiga ee aynu lahayn isagu waa dhagaxeenna aynu ku badbaadayno waxaana horay laynoogu sheegay inuu inoo yahay xoog abaddan ah amase dhagaxa xoogga leh ee aynu ka galno dabaylaha iyo duufaannada wakhtiga xaaladuhu ay xun yihiin wuxuuna meel laysku qariyo u yahay xitaa rumaystayaasha wakhtigeenna oo aniga iyo adiga aynu ugu horrayno haddaan horay idinku sii wadno ayaannu iminka eegaynaa cutubka laba iyo soddonaad aayadda saddexaad waxaana qoran sida tan oo kuwii arka indhahoodu ma ay oodmi doonaan oo kuwii maqla dhegahooduna way dhegaysan doonaan waxaa maalintaasi haddaba dhegaystayaal jiri doona sida aayadduba ay leedahay faham xagga ruuxa ah oo dadka ilaah ay yeelanayaan haddaan horay idinku sii wadno haddaba dhegaystayaal kitaabka ishaaciyah ayaannu eegaynaa cutubka laba iyo soddonaad aayadda shanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo mar dambe lama odhan doono nacasku waa gob oo lama odhan doono xoolo cerdoonku waa deeqsi haddaba aayaddan waan jeclahay waayo waxay u muuqataa in beri dhoweyd hadalkan la qoray oo waa wax innaga xitaa ina quseeya waxaad arkaysaa in haatan halkan laynoogu sheegayo in ninka nacaska ahu aan la odhan doonin waa gob waayo waxaad arkaysaa in kuwo badan oo ka mid ah qabiilada waaweyn oo nacasyo ah iyo kuwo kale oo ka mid ah qabiilada yaryar ama laga xooga badan yahay ee lagu sheego kuwa la takooro hase yeeshee dhan waliba uga horreeya nacaska qabiilada waaweyn ka yimid marka masiixu xukunka u qabsada haddaba ma jirayso kan baa qabiil weyn ka dhashay iyo kan baa qabiil yar ka dhashay dadka oo dhaniba way siman yihiin oo welibana kuwa lacagta leh ee cerweynaanta loo daayey oo doonaya inay wax waliba dhacaan dabeetana ay iska dhigaan kuwa deeqsiyiin ah ayaan lagu tilmaami doonin deeqsiyiin sida maanta oo kale ninka noocaas oo kale ah wuxuu iska iloobayaa inuu xoolo bililiqa ah raadiyo waayo masiixa ayaa surka ku soo dhegaya oo wixii uu soo bililiqaystayna waa laga dhigayaa kan dadka ku dhaca qalinka ee maskiinka hagardaamada kula dhaqma oo xoolihiisa qaata oo wixii dunida u soo dirtayna afka iska mariya ayaa isna masiixa uu ka soo ridi doonaa wixii uu afka ku ritay oo waxaa dunida oo dhan ka jiri doona caddaalad iyo xaqnimo waxaan iminkana eegaynaa maaddadan kale ee ah wakhtiga dhibka badan ee soo socda waxaa haddaba jiri doona sida cutubkan lagu waxyinayo wakhtiyo dhibaato ay jiri doonto oo weli dambeeya ama inoo laaban waana wakhtiga dhibka weyn dunida uu ka jiri doono haddaan markaasi xaalkaasi wax idinka bidhaaminno ayaannu eegaynaa cutubka laba iyo soddonaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan naagaha istiriixsanow kaca oo codkayga maqla gabdhaha aan digtoonaynow hadalkayga dhegta u dhiga muxuu haddaba nebigu sidaas u leeyahay wuxuu sidaas u leeyahay waxa weeye in habluhu ay ka dareen dheer yihiin ragga oo khatartana waxay ka arkaan meel raggu aanay ka arki karin saaxib nin waliba waa inuu sahan ahaan xaaskiisa sii hormariyo haddii uu doonayo inuu cid shirkad la noqdo naaguhu way ka garasho dheer yihiin ragga oo waxay meelo fog ka gartaan sida xaalku uu noqonayo nebiguna wuxuu leeyahay naagaha istiriixsanow kaca oo codkayga maqla gabdhaha aan digtoonaynow hadalkayga dhegta u dhiga soomaaliduna waxay tidhi indheergarad ragga wuu ku yar yahay naagna lagamaba helo waxay sidaasi u yidhaahdeen waxa weeye in qaabkii soomaalidu beryihii hore u noolayd aannu ahayn qayb habluhu ay door ka ciyaari karaan beesha hase yeeshee wakhtigan casriga ah gabdhuhu way soo baxeen oo ninkii hal gabar lahaa wuxuu ka wanaagsanaaday kii laba iyo toban wiil lahaa hadday noqon lahayd xagga dareenka dadkeeda iyo kan beesheeda hase yeeshee wakhtiga uu soo dhow yahay dhibka weyn ee dunida ka dhici doona ayaa hablaha waxaa ka tegaya dareenkooda oo ma garan doonaan in khatari ay soo fool leedahay waxaana kaloo jiraya naago iska istiriixsan oo aan warba u haynin waxa soo socda haddaan maaddadii hore ee qusaysay dhibka weyn ee imaanaya intaasi ku dhaafno ayaannu iminkana eegaynaa maaddadan kale ee qusaysa ballanka ruuxa ilaah ee dadka mu'miniinta ah lagu shubayo haatanna waxaannu soo gaarnay qaybtii saddexaad ee cutubkan waxaana la soo sheegayaa ballanka ah in ruuxa ilaah dadka lagu soo daadin doono maalmaha ugu dambeeya haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno iminka baalka sagaal boqol lix iyo toban ee axdigii hore kitaabkii ishaaciyah cutubka laba iyo soddonaad aayadda shan iyo tobanaad waxaa qoran sida tan ilaa ruuxu xagga sare nagula kor shubo oo cidladuna ay noqoto beer midho badan oo beerta midhaha badanna sida duud oo kale lagu tiriyo haddaba ruuxa nagula soo korshubayo waa marka boqortooyada masiixa ay timaado waana wakhtiga uu jiro barako weyn markaasoo aynu innaga oo dhan masiixa u soo leexanayno markaasina masiixu waa kan xukumaya dadka shakhsi ahaan taasina loolama jeedo in jilib waliba uu u sujuudi doono ilaah wakhtigaas jilib waliba si joogto ah ayuu ilaah ugu sujuudi doonaa laakiin boqortooyada waxaa ka horraynaya wakhti laystijaabinayo sida ku qoran kitaabkii yo'eel cutubka labaad aayadaha siddeed iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatan ee baalka kun boqol kow iyo afartan ee axdigii hore hase yeeshee waxaa ku qoran kitaabka yo'eel waxay dhowraysaa marka boqorku uu imaanayo waxyiganina lama kaamilin wakhtigii ruuxa quduuska ah oo ku soo dul degay masiixiyiintii oo horkacayay rasuul butros rasuul butros wuxuu soo qaatay waxyiga ku qornaa kitaabka yo'eel cutubka labaad aayadaha siddeed iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatan oo haddaan idin akhrinno haatan lahaa oo markaas dabadeed anigu ruuxayga ayaan ku shubi doonaa dad oo dhan oo wiilashiinna iyo hablihiinnu waxbay sii sheegi doonaan oo odayaashiinnuna riyooyin bay ku riyoon doonaan oo raggiinna dhallinyarada ahuna wax bay arki doonaan oo weliba maalmahaas addoommada rag iyo dumarba ruuxaygan ku shubi doona butros haddaba wuu soo xigtay qidcadaas oo wuu sharaxay mase odhan waxyigan waa la soo kaamilay hase yeeshee wixii maalintii bentekost dhacay ayaa lagu masaali doonaa sida maalmaha waxyigaasu dhaqangeli doono ay ahaanayaan wixii markaasi yo'eel iyo butros ay sharaxeen waa wax dhici doona wakhtiga zamanka marka masiixa ruuxiisa uu ku soo shubi doono dadka oo dhan waxaad kaloo eegtaa sida xaalka uu noqonayo adigoo ka eegaya isla kitaabka yo'eel baalka kun boqol kow iyo afartan ee axdigii hore cutubka labaad aayadaha soddon ilaa kow iyo soddon waxaannu haddaba intaasi ku soo gunaanadaynaa dhegaystayaal cutubkii laba iyo soddonaad ee kitaabka ishaaciyah waxaanan iminka eegaynaa dhegaystayaal cutubka saddex iyo soddonaad ee kitaabka nebi ishaaciyah mawduuca uu ka hadlayo cutubkan saddex iyo soddonaad waxa weeye maalmaha dhammaadka marka la xukumi doono kuwii bililiqaystay dadkii ilaah iyo dhulka israa'iil cutubkan waxaa ciqaab dusha looga tuurayaa kuwii burburiyey dadkii ilaah oo dhulkoodiina ka dhigay tuulmooyin burbur ah waxay qusaysaa reer aashuur marka la eego wakhtiga dhow ha yeeshee iyaga ayay haddana noqonayaan cadowga imaanaya maalmaha ugu dambaysta cutubkan wuxuu ku cabbiran yahay dhulka oo dhulka waa dhulka israa'iile ahmiyad sare ayuu leeyahay bal aannu ku horrayno haddaba maaddada qusaysa salaadda ama baryada ilaah ay la hor imaanayaan reer banu israa'iil haddaan markaasi dhegaystayaal idiin bilowna meeriska cutubka saddex iyo soddonaad ayaannu iminkana eegaynaa aayadda koowaad ee isla cutubkaasi oo ka sii soconaya baalka sagaal boqol lix iyo toban ee axdigii hore waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan adaa iska hoogay kaaga wax dhaca oo aan adiga wax lagaa dhicin oo wax khiyaaneeya oo aan adiga lagu khiyaanayn markaad wax dhicidda joojisid ayaa adiga wax lagaa dhici doonaa oo markaad wax khiyaanaynta joojisid ayaa adiga lagu khiyaanayn doonaa haddaba qaabkani waa kan ishaaciyaah wax uu u eego waana qaynuunka ugu weyn ee ruuxiga ah waana qaynuunkii ilaah dadka uu ku hoosaysiiyey markii ay dembaabeen waa qaynuun hagaagsan oo waxaa si caaqibo leh loogu sharaxayaa warqaddiisii reer galatiya cutubka lixaad aayadda toddobaad ee baalka saddex boqol lix iyo soddon ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan yaan laydiin khiyaanayn ilaah laguma majaajiloodo waayo nin kasta wax alla wuxuu beerto ayuu goosan doonaa haddaba kan wax dhacaya sida kitaabka ishaaciyaah ku qoran waxa weeye senxeerib kaasoo yeruusaalem soo galay wakhtigii xisqiyaah sida ku qoran kitaabka ishaaciyah cutubyada lix iyo soddon ilaa toddoba iyo soddon waxaana ilaah uu ku leeyahay kuwa isaga oo kale ah markaad wax dhicista joojisid ayaa adigana lagu dhici doonaa haddaba mid waliba ee wax bililiqaysta ayaa la bililiqaysan doonaa oo xeerku waa mid waana in kuwa dadka dhaca ay dhiciddu ku dambayn doonto iyaga waxaa horay israa'iil u qabsaday reer rooma wayna bililiqaysteen waxaa kaloo burburin doona kan masiixa mucaarada ilaahna wuxuu la dhowrayaa boqorkaasi xoogga leh wakhtigiisa markii haddaba aynu waxyaabahaasi oo dhan aragnay ayaa ishaaciyah duco uu soo dhexgelinayaa cutubkan oo wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka saddex iyo soddonaad aayadda labaad sida tan rabbiyow noo roonow waayo waannu ku sugaynay subax kasta gacan noo ahow oo wakhtiga dhibaatidana badbaado noo noqo dhegaystayaal waxaa baryadaasi ku baryootomi doona kuwa ilaah ka cabsada wakhtiga dhibka weyn uu jiro ama uu ka bilaabanayo dunidan haatanna aynu eegno maaddadan kale ee ah eeddii kuwooda waaweyn iyo ergada reer banu israa'iil qabsanaysa haddaan arrinkaasi haddaba ka eegno kitaabka ayaannu waxaannu la soo baxaynaa baalka sagaal boqol toddoba iyo toban ee axdigii hore kitaabkii ishaaciyah cutubka saddex iyo soddonaad aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaana qoran sida tan bal eega kuwoodii xoogga badnaa dibadday ka qaylinayaan oo ergooyinkii nabadduna si qaraar bay u ooynayaan jidadkii waaweynaa way baaba'san yihiin oo dadkii mari jirayna way ka joogsadeen isagu axdigii uu jebiyey oo magaalooyinkiina uu quursaday oo ninna danka ma galo shirarka nabadaynta ah ayaa mararka qaarkood khiyaano ay ku jirtaa sida kitaabka laynoogu sheegayo qolo ayaa wax saxiixaysa markaasaa qolo kale dagaal ay bilaabaysaa sida ka dhacda aalaaba shirarka soomaalida ma ahan wax keligood ku kooban oo markii aad taariikhda akhriso waxaad arkaysaa iyadoo shir loo fadhiyo magaalada heeg oo uu shirkiina socdo in jarmalku ay bilaabeen dagaalkii koowaad ee adduunka waxaana ay jebiyeen heshiisyadii caalamiga ahaa ee horay u yiilay markii adiga aad heshiis doonayso waxaa jira mid baahan oo aan nabad doonaynin markaana yaan lagugu qaldin nabad dhalanteed ah saaxiibkayaga masiixiga ahow waxaa kitaabka uu leeyahay oo ergooyinka nabadduna si qaraar bay u ooyaan haatanse aynu eegno maaddadan kale ee qusaysa digniin ilaah uu siinayo dadka haddaan digniintaasi ka eegno kitaabka ayaannu la soo baxaynaa islabaalka sagaal boqol toddoba iyo toban ee axdigii hore cutubka saddex iyo soddonaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaana qoran sida tan kuwiinna fogow waxaan sameeyey maqla oo kuwiinna dhowow xooggayga aqoonsada dembiilayaasha siyoon dhex jooga way cabsanayaan oo cibaadolaabayaashuna cabsi bay la gariiraan bal keenneebaa dabkan wax gubaya dhex joogi doona oo keenneebaa gubasho weligeed ah dhex joogi doona laba hormo oo dad ah ayaa halkan lagula hadlayaa waa markii aad eegto aayadda saddex iyo tobanaad kuwa fog oo ah quruumaha iyo kuwa dhow oo ah reer banu israa'iil waxaana baaqaasu uu noqonayaa in ilaah la aqoonsanaado dembiilayaasha reer siyoonna waa kuwa reer banu israa'iil jooga ee aan reer banu israa'iil ahayn ilaah waa quduus waxaana la doonayaa inaan quduusnimadiisa garanno iyo inuu ciqaabayo mid waliba oo innaga ah oo dembi ku socda haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal xigashada ayaannu haatanna eegaynaa cutubka saddex iyo soddonaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan kii si xaqnimo ah u socda oo si quman u hadla oo faa'iidada dulmiga quursada kii laaluush qaadashadiis ka gacmo jafjafta oo maqlidda dhiigdaadinta dhegihiisa ka furaysta oo indhihiisana isku qabsada si uusan wax shar ah u arag waxaa aayaddaasi kore laynoogu sheegayaa kan xaqa looga dhigay rumaysadka uu masiixa ku qabo ee ku socda xaqnimada masiixa maalintaasi iyada ah oo dembiga xaddhaafka u yahay ayaa ilaah uu badinayaa nimcada iyo naxariista uu u hayo dadkiisa iminkana waxaannu eegaynaa maaddada ugu dambaysa waana qaybtii afraad ee cutubka uu u kala qaybsamayo waana baryo iyo ammaan ilaah loo jeedinayo markiisa matabixinta ugu dambaysa uu dhulka helo haddaan markaasi xigashada kitaabkan horay idinku sii wadno oo aannu eegno baalka sagaal boqol toddoba iyo toban ee axdigii hore cutubka saddex iyo soddonaad aayadaha labaatan ilaa kow iyo labaatan ayaa qorriinku wuxuu leeyahay sida tan bal eeg siyoon oo ah magaaladii iidaheenna indhahaagu waxay arki doonaan yeruusaalem oo ah rug xasiloon iyo teendho aan la qaadi doonin oo aan dhidibbaheeda weligeed la rujin doonin oo aan xargaheeduna go'i doonin laakiinse rabbiga haybadda badanu wuxuu halkaasi inoogu noqon doonaa meel webiye ballaadhan iyo durdurro leh oo ayan huuriyo seeb lahu mari doonin oo aan doonniyaha waaweynuna dhaafi doonin haddaba reer baabiloon yufraatis bay ka soo ambabixi doonaan reer ashuurna tigris iyo saab reer masarna niil laakiin yeruusaalem waa dhul aan bad lahayn oo aan lahayn webi ama deked ha yeeshee zakariyah ayaa waxyi caaqibo leh magaaladaasi ka bixiyey waxaana taasi ay bannaanka keenaysaa in dhulka reer banu israa'iil uu lahaan doono bad xilliga marka boqorka israa'iil uu saro kaco waxaa laga yaabaa in dhulgiriirka zakariyah uu inoo sheegayo uu ka dhici doono dhulka reer banu israa'iil oo dhan markaasina ay jiri doonto jeexdimo badda mediteraneyanka ay soo qaadaan oo ku timaada magaalada yeruusaalem haddaan soo koobno cutubkan saddex iyo soddonaad ayaannu eegaynaa aayadda afar iyo labaatanaad oo ah aayadda ugu dambaysa waxaana qoran sida tan oo kan halkaas deggan ma odhan doono waan bukaa oo dadka dhexdeeda degganna xumaantooda waa laga cafiyi doonaa mustaqbalkan ayaa sugaya yeruusaalem isha rumaysadka ayaa waxay eegaysaa xaaladaha oo dhan iyo weliba mustaqbalka waana marka boqorka uu ka talinayo magaalada yeruusaalem wakhtigaasi waxaana xukunka haysta amiirka nabadda oo dhulka oo dhanna nabad buu ka dhigi doonaa
adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin